magiciisu waa jihaad maxamed da'diisuna waa ilaa shan iyo labaatan jir markaan booqday waxa uu jiifay sariir ka mida kuwa cusbitalka waxaanu u jiifay dhabarka inkastoo aanu hadli karaynin haddana markaan la hadlay wuxuu igula hadlay cod aada u hooseeya waxaana indhihiisa ka muuqday xanuunka dabka waxaana qaybo jidhkiisa ka mida ka muuqday dabka soo gaadhay dabku waxa uu gaadhay jidhkiisa wuxuuse inta badan waxyeeleeyey cagaha iyo qaybta hoose ee jidhkiisa inta aan dul taagnaa waxaan dareemayay in xanuun aada ay hayay sidaan hore usoo sheegay walow aanu hadli karaynin jihaad maxamed haddana waxaa la joogay qaar ka mida dadka qaxoontiga ee yeman ka soo qaxay oo uu ka mid yahay nabiil saalim oo ii sheegay inuu yahay afhayeenka dadka qaxoontiga ah sida uu nabiil saalim ii sheegay jihaad maxamed waxa uu ka mid yahay dadka qaxoontiga ee yeman ka soo qaxay kuwaas oo aan haysan daryeelka iyo adeegga ay u baahnaayeen At least they have no home, nothing to eat, nothing. They have nothing actually.
nabiil saalim waxaa kaloo waraysigaasi aan la yeeshay ku sheegay sababta keentay inuu iskuba jihaad maxamed iyo xaaladda nololeed ee uu ku jiray He is staying in the uh, mosque for a long time.
waxaa hooy u They ahaa tried to masaajid help oo uu him.
seexan jiray you know, in the halkaas oo ay dadku wixii As a caawimo charity, ah ay ku you siin know, jireen situation how it became waxaanu like dhowr that.
jeer u tegay And he xafiiska tried to u n c go to the r siduu caawimo uga UNHCR helo several walow ay times, ballanqaadyo but, badan u uh, sameeyeen unfortunately, haddana wax no way.
caawimo ah kama helin aakhirkiina wuu isgubay sida uu nabiil sheegay jihaad maxamed oo ah ninka yamaniga ee isgubay markii uu tegay xafiiska hay-adda u n h c r wuxuu sitay batrool iyo dab ou ku daaro waanu isgubay jihaad waa keligii oo ma jiro qoys halkan u jooga waxaanu intaasi ku daray in xaaladda caafimaad ee jihaad ay adag tahay xanuun badanna uu dareemayo mar aan weydiiyey cidda iminka daryeelkiisa gacanta ku haysa iyo in wax caawimo ah ka helay hay-adda u n h c r iyo hay-adaha kale ee qaramada midoobay wuxuu nabiil saalim ku jawaabay Before, before he.
inkastoo intii aanu isgubin ee uu dibadda cisbitalka joogayba uu gaajoonayay haddana markii ay shalay halkan keeneen ilaa xalay ma jirin waxay u keeneen xitaa cunto umay keenin waxay sheegeen oo keliya in iyagu bixinayaan dawadiisa inta uu cisbitalka ku jiro mase bixin karna bay yidhaahdeen cuntadiisa laakiin wixii cunto ah iyo caawimo kale ee u baahdaba waxaanu ka bixinaynaa jeebkayaga haddii aanu nahay qaxoontiga
From our pocket.
mar aan weydiiyey nabiil saalim tirada qaxoontiga yeman ka soo qaxay ee jooga somalilan wuxuu ii sheegay inkastoo hay-aduhu sheegaan tiro intaasi ka badan haddana in qiyaastii ay tahay ilaa kun iyo shan boqol oo qof waxaanu sheegay inaanay jirin cid ay caawimo ka helaan qaxoontiga yemantu marka laga reebo dowladda Uh, we really appreciate the run government ahaantii of waanu u Somaliland mahadnaqayaa and the dowladda people.
somalilan iyo They shacabkaba really welcome run us and ahaantii they wayna soo cooperate also dhoweeyeen with us waanay nala as shaqeeyaan Yemenis, haddaanu as nahay qaxoontiga refugees, yeman ka soo and we will qaxay not forget that.
weligayana ma ilaabi doono geesta kale agaasimaha xarunta falanqaynta siyaasadda oo ah ururka howlgala arrimo ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha hibaaq ibraahim gamuute oo v o a la hadashay ayaa sheegtay in xaaladda qaxoontiga yeman ka soo qaxay ee somalilan ay u baahan yihiin taakulo intaan ognahay iyagana markaan waraysanay waxay noo sheegeen inaanay jirin wax gacan oo ay ka heleen hay-adaha marka laga toogo een, dawladda oo ay sheegeen inay siiyaan wixii cunto ah ee ay uga baahan yihiin runtii xaaladooda waxay u baahan yihiin in la la siiyo caawimo ka badan caawimada hadda jirta dhinaca kale dowladda somalilan iyo hay-adda u n h c r ayaan ka hadal dhacdadan wakhtiyo kala duwan oo aanu la xidhiidhnay sidaanu arrintan wax uga weydiinana noomay suurtogelin inaan jawaab ka helno sidoo kale jaaliyadda dadka yeman u dhashay ee somalilan ku dhaqan oon xafiiskooda ku booqanay si aanu arrintan wax uga weydiino ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa